kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kaliya barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijka waxaa marti ugu ah brofesor afyare cabdi cilmi oo macallinka kulliyadda siyaasadda ee jaamacadda qatar brofesor afyare ayaan ka waraysanayaa muranka ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu salka ku hayo iyo weliba waxa uu soomaaliya u horseedi doono brofesor afyare marka hore kusoo dhow laantaaf soomaaliga idaacadda v o a iyo barnaamijka martida mikrofoonka aad baad umahadsan tahay cabdi casiis bal waxaad marka ugu horeysaa faahfaahin kooban ka bixisaa siday adiga kula tahay maadaamaad ka mid tahay aqoon-yahanada soomaaliyeed ee had iyo jeer falanqeeya arrimaha soomaaliya bal murankan haatan ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu wuxuu salka ku hayo iyo goortu soo bilowday ogaantaa horta marka hore waa inaan yacni waxani waa wax iska soo socon jiray waa madaxweynihii afraad iyo ra-iisul wasaarihii tobnaad yacni marka la fiiriyo hadda intii yarayd ee dam hadda tobankii dhowrkii sane ugu dambeeyey dowladaha soomaalida la dhisayey mar walba oo madaxweyne iyo prime minister iyo system noocan oo kaleeta wax la isku keenana waa la isqabanaya marka wuxuu ma ahaan saan qiyaasayo shaksi keliya ma aha inkastoo aysan dee dabcan laba shaksi oo wada shaqeynaysa ay wax badan isku khilaafaan ay jiri karaan haddana wax badani waxay ku xiran yihiin nidaamka hadda dalka u yaala iyo qaabka oo u xeeriyo haddii lacalla uu khilaaf yimaado ama haddii marka horeba uu awoodaha u bixiyo marka aasaaska mushkiladdu waxa waaye habka ay wax noogu samaysan yihiin marka aan wax yar ka sharxo arrinta laba nidaam unbaa hadda adduunka caan ka ah nidaam waa nidaamka madaxweynenimada oo madaxweyne shacab soo doortay uu golo wasiire iyo golo fulin samaysto lagulana xisaabtamo xilligiisu markau dhamaado waa nidaam deganaan badan ama xasilooni siyaasadeed wata nidaamka kale waa nidaamka barla barlamentarianka oo prime ministerku uu noqdo hogaamiyaha xisbigii ugu codbata xisbiyada tartamay markaa madaxweynihii joogaana uu ninka qof qofkaas hogaamiyaha oo xisbiga ugu codka badan leh uu magacaabo annaga taasi may dhicin markii lixdan iyo kowdii laga soo bilaabo ilaa iyo hadda waxaan qabnaa nidaam ah madaxweyne ay dhowr boqol ama boqol qof ama laba boqol oo qof waa wixii markaa baarlamaan yahay ay soo doortaan oo markaa cid alle ciduu doonana u magacaabaya prime minister markii prime ministerkii la magacaabo kadibna prime ministerkii uu awood fara badan yeelanayo marka meeshaasay wax iska qabsan layihiin markii si fudud loo dhigo dhaqan siyaasadeedkeena iyo taariikhdeenu waxay noo tilmaamayaan in nidaam madaxweynenimo oo layska aqbalay uu jiro madaxweynuhu awood fara badan leeyahay markii lagu noqdo waxa qoran iyo dastuurkana waxaa imanaya mararka qaar in prime ministerkii uu awoodo fara badan leeyahay marka waxay ahayd labadaas inay iswaafaqsan yihiin mana iswaafaqsana hadda xaqi yacni meeshaasay hadda arrintu taagan tahay waxaase jirta keli ah sideedaba xiriirka madaxweynaha iyo prime ministerka marka dastuurka xaggiisa la fiiriyo hal qodob unbaa isbedelay ilaa lixdankii ilaa hadda lixdankii madaxweynuhu wuxuu lahaa awood uu prime ministerka kuna magacaabo kuna cayrin karo marka qofkii prime minister noqonaya wuxuu u baahnaa laba kalsooni kalsoonida baarlamaanka iyo kalsoonida madaxweynaha carta xilligeediibaa iyadoo laga cabsanayo madaxweyne awood badan inuu soo noqdo awooddii cayrinta laga qaaday madaxweynaha waxaa loo dhiibay awooddii cayrinta baarlamaanka madaxweynuhu marka wuu soo magacaabi karaa laakiin weli madaxweynuhu meeshuu rabuu ka keeni karaa yani laguma qaydin madaxweynuhu xisbigii ugu bata meesha ilaa meesha xisbiye kama jiraan waana la samayn karay runtii inuu qofka madaxda u ah ka magacaabo laguma qaydin madaxweyne waxa cid alla ciddaa doonta keen marka mar walba soomaalida politickeeda ilaa lixdamaadkii ilaa hadda waxaa la xeerinaya qabaailka iyo isku miisaamidooda iyo qof markaas madaxweynuhu qofku rabo inuu magacaabo iyo maahane wax kale oo substantive oo iska bedelay oo nuxur oo iska bedelay xiriirka madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo awoodahooda aan kuley uma warhayo marka haddiiba la ogaa in sidan nidaamkuu yahay sanadkii hore markii dastuurka la ansixinayey ee golayaasha laysku keenay ergooyinka faraha badan ay ansixiyeen maxaa markaasi looga saari waayey dhammaan qodobadaasi awoodaha kala duwan oo loo kala qeexi waayey dastuurkan dastuurkan umbos iyo mahiga gacanta ku hayay ciddii mashruuca mahiga la soco kartaana raacaysay ma ahayn wax soomaalidu si cad intay uga dooday ama meel laysla dhigay ma ahayn xataa qoladii ansixisay waa loo diiday waxba kama bedeli kartina la yidhi wixii sidii ay ku socdaan xaqiiqada markaa rabto soomaalidu wax ay samaysatay anigu uma arki waxa meeshaan yaalla waa tahay haatan khilaafkii bannaanku yaalla mooshin baa toddobaadkan hadda dhammaaday laga keenay ra-iisul wasaaraha oo ilaa boqol iyo siddeed iyo lixdan xildhibaan ay ku saxeexan yihiin oo la filayo in dhowaan baarlamaanka la hor keeno markaad eegto baarlamaanka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba khilaafkan iyo murankan yaa ka faa'iidayay kula tahay idna ka macaashi mayso aniga inta sida ii muuqata saddex arrimoodaa ka dhalan doonta kana dhala noona muu iskana muuqata inay ka dhalanayso midda koowaad waxa waaye horta wakti fara badan waa ku lumi doonaa isjiidjiidkan oo in saacid la cayriyo oo mid kale la keeno oo haddana kii kale wakti dheer u qaato oo haddana golo wasiire kale la keeno yacni dabcan wakti dheera meeshaas ku lumi doona waa iska muuqataa taas midda labaad institutionada ama hay-adaha hadda dal jira oo sade afarta ah waa isku burburayaan midmaba jirtaba hay-addii cadaaladdu waa iska waa maqan tahay saddexda kalena laba waa kuwaan dirira midna waa tan la musuq maasuqaayo oo baarlamaanka ah marka meesha waxaa kasoo baxaya madaxtooye dhaawacan iyo prime minister oo oo xafiiskiisii lagu tuntay iyo baarlamaan oo laleeyahay laaluushu qaatay oo dee waxbuu kala taasna waa arrin kaloo dhaawac aho hay-adda marka labadaas mushkilo marka laga laga saaro midda saddexaad ee ugu daran ee ka iman doonta waxa waaye dhibkii ma meesha ku maxalis maayo in ama saacid la ceyriyo ama qof kale xasan oo meesha ka tago ma ku baxayo labadii qof oo labadaas boos kala qabata haddana isqabanaysa marka mashaakilku ma ah boogta korkeeda in la dhayo waa in lagu noqdo qaab dhismeedka dastuurka waxaan u samaysan yahay laba hab un baana loo xallin karaa aniga aragtidayda aragti waxa waaye in nidaamka baarlamaaniga loo guuro oo laguna dhaqmo habkii ay tahay oo la yidhaahdo prime minister xisbi madax u ah shacabkii doo soo doortay majoritigiisa ayaa dalkii awoodii fulinta xooggeedii qabsanaya ama madaxweyne shacabkii ay soo doorteen ayaa laakiin waxaan laysku bargoynayo haddana weliba lasii nidaamkii xataa semi presidentialka ama semi parliamentarian systemka caalamka yaqaana waxaan ahaynta ah isku isku isku isku qariban ma xeerin karaan khilaafka siyaasadeed ee soomaalida dhexdeeda ah ma xeeri karo khilaafka hay-adaha ma xeeri karo khilaafka dastuuriga guud ahaan ee ka jira mana aha wax laga yaqaanaa soomaalida wax ka baxsan xataa tayaarigii aan kasoo qaadanay dastuurkan yani dib in loo fiiriyo waa habkay u isticmaalaan u dhaqmaan ra-isul wasaare la soo doortay yani hadba ciddii markaas doorashada hesha awood fara badan yeelatay madaxweynuhuna wuxuu ku kooban yahay wixii markaas uu qaban karo waa tahay doorka beesha caalamka iyada markaad eegto sidaan la soconno gudaha soomaaliya ciidamo fara badan oo dowlado fara badan ka socda dhowr ah ayaa ku sugan oo amisom iyaga khilaafkan doorkay ku leeyihiin ama xallin ha ahaato intuu leegyahay horta midkan siyaasiga ah inay u kala dab qaadaan ay ordaan oo yidhaahdaan war hala heshiiyo war wax isku keen keena marar badan way sameeyeen wayna samaynayaan waana wax kulley iska macquul oo laga filayo laakiin international communitygu meesha ay wax ka kharibtay waxay ahayd markii dastuurkan meesha la keenayay si aan aan anugu waana la kulmay qoladii markaa waday beriga unboosta gabadhii maraykanka ahayd la waday iyo marka waxa ii muuqatay markaas inaysan dan badan ka lahayn waxaana siday u shaqeyn karaan oo ay dadka sanka ka gelinayeen marka dhibka jira oo ah in structuralka qaab dhismeedka dastuurka ku jira international communitygu qeyb bay ka ahayd runta marka loo hadlo haddana in la xaliyo qeyb bay ka noqon kartaa oo waxaan inay gacan muruujisay mararka qaarkood ee culays ku saarto waa loo baahan yahay laakiin de midkaan iska caliga siyaasiga hebelo hebel u dulqaadaya hebel oo wada shaqeeyaya waxa lamidka ah kaas dabcan waa iska arrimaha diblomaatiga oo oo la filayo maxaa dhici doonay kula tahay maalmaha soo socda inagoo og in mooshin uu baarlamaanka yaallo mooshinkaasna ay dhici karto in cod loo qaado maxaa kuu muuqda adiga horta waxay u badan tahay markii taariikhda la fiiriyo madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaaruhu markay isqabsadaan oo iska laalaadaan marka koowaad madaxweynaha prime ministerkiisa koowaad wuu ka adag yahay oo inta badan madaxweynaha adkaada yacni markii la fiiriyo tobankii prime minister iyo afartii madaxweyne ay isoo qabsatay midka labaadna malaha waa isku agdhacaan oo oo oo dee waa laysnacaya markaas shacabkii iyo baarlamaanka iyo wixii oo dhan iyo waxa dhan baa ma soo kala hari jirin mararka qaar waa laga yaabaa inay arrintu mid saddexaad qaarkood la gaartay laakiin guud ahaan sida ay wax u dhacaan waa sidaas waxayna u badan tahay hadda sidii uun aan soo arki jirnay oo ah madaxweynaha yaraa maaragtay seventy five percent u baahan in la ride ama ama yacni two third majority u baahane bal aan aan prime ministerka fududa aan cayrino inay hadda saas kaga dhamaatay u badan tahay horta yacni markii la fiiriyo arrimaha siyaasadda ee soomaalida iyo siday wax usoo dhici jireen laakiin de taasi hadda waxay xallin doonto oo oo oo hal waara ah oo anigu meesha waxaan hadda kasoo fiirinayaa mid koodna hadda gaar ulama saaxiibna ulama ihi runtii saacidna ismaba naqaano xasanna dhowr jeer aan aan arkay isaga dhanba marka markay xaqiiqada timaado waxa waaye mid ma aha wuxu labadan shaksi ma aha ee hadda markaan meeshan kala joogta kuwii ka horreeyana waan kusoo aragna kuwa ka dambeeyana waan ku arkaynaa ilaa inta nidaamkani uu jiro ugu dambeyntii marka adigu xalka maxaad u aragtaa maxaa casharo ay ka baran karaan bayna kula tahay aniga waxaan qabaa in dastuurka dib loogu noqdo nidaamkan semi presidential systemka ee dalka ka jira la bedelo lana waafajiyo dhaqan siyaasadeedka meesha ka jira oo ah nidaamka madaxweynenimada in kaas loo guuro haddii kaas loo guuro macnaheeda waxaa imaanaysa somaliland iyo puntland iyo hadda markaan aragnay ama yani waxawaa madaxweyne xasiloon iyo iyo iyo golo wasiiro oo isaga wato oo midkau rabana cayriya midkau rabana keeno waa waa nidaam aan naqaano oo oo loo isticmaalo lakin madaxweynahaas waa inuu shacabka soo doortaa anigu sidaan qabo in sidii la arrintaas loo hirgelin lahaana laga shaqeeyo waa waa mid hadii la rabo prime nidaamkan parliamentary systemka in lasii joogana waa in prime ministerka laftirkiisa la doorto waana arrin kaloo ayadana wareer badan oo xis haddii si complex looga fikiro waa la suubi karaa oo xisbiyadii laftirkooda yaa lagu samayn karaa waxaa la dhihi karaa baarlamaanka madaxweynuhu intuusan qof magacaabina waxaa la dhihi karaa baarlamaanka xisbiyo u qeybsama isdoorta xisbigii madax qof oo ku guuleysta doorashada madaxdiisa qofka ahaa prime minister noqonaya qofkaasna waad ku haynaysaan xukunka yani waxaa loo diidaa crossing the floor waxaana ay dhahaan in xisbiga maanta uu qof galo uu xisbi kala galo qofkii marka ka tagana laga saaro bar waa nidaam hadda kahor a n c da iyo ay soo isticmaaleen waa nidaam yaro adag oo mucaqada laakiin waa iyadana waa la isticmaali karaa laakiin waxaan isku dhex jira anigu ma qabo inay soomaalidu ka shaqaysiin karto marka labadooda kii hadhaba muxuu casharo arrintan ka baran karaa bay kula tahay
labadooda kii haraba waxba hadda anigu hadda wuxuu xallin karo iyo ma muuqato un waxa meeshii jiray iyo dhaqankii unbaa sii socon doone meesha cidda wax xallin kartaa waa waa waa waa xubnaha baarlamaanka ee ee hadda jooga iyo dastuurkoo la amen gareeyo oo lagu noqdo oo presidentsiga awoodiisa dib loogu noqdo oo baarlamaanka awoodiisa dib loogu noqdo oo haddii presidentka uu ahaanayo sida uu hadda ahaanayo waa in waalidikaarnimadan oo iska wato qof horreo prime minister u magacaabayo laga qaado yani oo lagu qaydo meel lagu qaydo laakiin ma aha waxaa hadda jiray akhi caqliga caadiga ma gelaayaan runta marka la hadlo aad iyo aad baad umahadsanta rofesor afyar cabdicilmi aad baa u mudantaha
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu martii igu ahaa brofesor afyar cabdi cilmi oo macallinka kuliyadda siyaasadda ee jaamacadda qatar intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo